kulanti wacan meel kasoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijeennu si gaara ugu eegi doona xaaladda dadka naafada ku nool magaalada muqdisho waxay ka mid yihiin kuwa ugu adag markay timaado dhanka nolosha waxaana la kulmaan daruufo kala duwan ay kamid tahay xaaladaha ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya qaar ka mid a dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ku nool magaalada waxaase ay su-aalo weydiin doonaan madaxda u dhaqdhaqaaqda dadkan baahiyaha qabe sida gaarka ishagu haysa cabdulaahi xasan xuseen oo madax ka ah hay-ad u dhadhaqaaqda dadka naafada oo somali disability cluster lagu magacaabo ayaa barnaamijka marti nooga ah iyo aadan xasan cali labadooda su-aal ayaa weydiin doonaa waxaana sidoo kale su-aal weydiin doonaa qaar kamid a dadkan oo halkan nala jooga aada baad umahadsantihiin cabdulaahi markay timaado xaaladahay ku nool yihiin dadkan baahiyaha qabo xilligan la joogo waa mid cankii ah runtii aada ayaan ugu faraxsannahay v o da fursaddan ay dadka naafada siisay xaaladda dadka naafada markii laga hadlo waa bulsho lagu qiyaaso boqolkiiba labaatan oo haddana ay haysato xuquuq la-aan iyo muuqaal la-aan iyo ka qeybgal la-aan taas oo sababtay in bulshadan qeybaha kala duwan ay ku nool yihiin inay haysato duruufo adag oo dhan walba dhankii noloshii waxbarashadii shaqadii ka qeybgalka siyaasadii dhowridda xuquuqdooda intaasoo dhan waa kuwa dhibaato ka qabo fursado maanta dadka naafada oo u banaan oo iyaga laga qeybgeliyo ma ka jiraan dalkan inta badan
aadan maxaa ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa dadka naafada ah oo lagu qiyaaso boqolkiiba labaatan inay yihiin inay kasii bataan maana aysan ka yareen maalin walba dad horle dhaawac noqonayo qarax dhacayo xabad ku dhacayso meel ay wax u saaran yihiin aysan jirin halgan dheer markaan soo marnay dowladda tan hadda jirto maxamed cabdullaahi farmaajo ou madaxweyne ka yahay dowladdii ugu rooneed oo nala fadhiisatay ee dhibaatadeyna iyo duruuftiina haysa aan u sheegnay oo wax naga ogolaatay ay ka mid ahayd waxaa noola ansixiyey in la sameeyo hay-adda naafa qaran ay soo baasmareeyeen golaha wasiirada labada aqal ee baarlamaanka ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya soddon iyo kow bishii december laba kun iyo toban iyo sideedda okay oo ku dhuftay waxaa howshaas gacanta ku haysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasaaraddii ayada aheedi dadka naafada ah gole naafo qaran ayaa jira golaha naafada qaranka weligeeda inay la fadhiisatay xaaladooda ma aysan weydiinin hal qof oo guddoomiya amase laba qof ay wax wareysanaysaan naafadii xaaladeeda kama warqabto haddaba waxaan la tacabsanahay xuquuqdii naafada xaggey saaran tahay haddii dowladdii kasoo baxday hay-addii hala dhisa la yiri hay-addii lagu dhawaaqi layahay maxaa duruuf ahaa heesta ma naqaan ilaa hadda waa la tacajibsanahay dadka naafada ah nolol adag bay ku nool yihiin waa la garan karaa qof naafo ah oo caruur leh xaas leh oo shaqo aan haysanin duruufta uu ku nool yahay qof kastoo bini aadmiga wou garan karaa marka dadkaas xuquuqdooda meeshii ay saaran tahay ayaan codsanaynaa dowladda soomaaliyeed aan codsanaynaa cabdulaahi
waa run sida uu ka dhawaajiyey aadan xasan cali oo ka mid a golaha naafada qaranka madaxdiisa sarsare wakti badan ayay geliyeen sidii dadka naafada xuquuqdooda ay u muuqan lahayd waxayna runtii wacyigelin xoogan u sameeyeen golaha naafada qaranka iyo hay-adaha dadka naafada ay leeyihiin in ay dadka naafada baraarujiyaan ogeysiiyaan waxa xaq ay u leeyihiin iyo waxa aysan xaq u lahayn dadka kale ee shacabka soomaaliyeed laftirkooda ay ku baraarujiyaan inay ogaadaan waxa ay xaq u leedahay dowladdii ay ku baraarujiyaan taas waxay sahashay sida uu hadda ka dhawaajiyay in la helay aqbalaad iyo la tashi ay dowladdii dadka naafada la tashatay maxaa idiin roon waxa laysku raacda waa laysku garta waxay ahayd in loo dhiso hay-aad naafo loona sameeyo shuruuc waxaa laysku raac waxay ahayd in loo dhiso hay-aad naafada ay leedahay oo heer dowlo ah oo madax bannaan iyo shuruuc dadkan difaacda waxaas oo dhan la sameeyey waxaa markhaati ah isbedelka dadka naafada ee dowladda dhankeeda ay ka sameysay oo ah in baarlamaankii la mariyey in golihii wasiirada la mariyey baarlamaankii la mariyey madaxweynihin uu saxaayay haddana su-aasha mar walba ay dadka isweydiinaya waxay tahay hay-aaddii dadka naafada ma loo dhisay gacanta ma loo gelin taas waxaa looga fadhiya taas waxaa looga fadhiya waxay tahay inay ka jawaabto xukuumadda golaha wasiirada ayay gacantooda ku jirta hay-adda khaasatan wasiirada qayaasiin ayay ku jirtaa afar iyo toban bilood ka badan meeshaas haddii aan dul istaagno cabdullaahi maxaa hortaagan eh, ma cilad farsama ama mid maamula adinkiibaa hawshan gacanta ku hayo dadkan u dooda marka maxaa hortaagan runtii annaga ma naqaano ha- een, arrinta hadda waxay gacanta ugu jirtaa dawladda way ka soo gudubtay dadka naafada way ka soo gudubtay een, een, een, een, een, sharci dejinta sharci dejinta way ka soo way ka soo gudubtay sharci dejinta way ka soo gudubtay madaxweynaha golaha wasiirada ayay hortaallaa waa shan qofood oo naafaa oo shanta beelood laga soo kala xuraayo aqoon leh waayo aragnimo leh dadka naafada xaaladda ay ku sugan yihin wax ka bedeli karo waxaa loo baahan yaha waana laga heli karaa dadka naafada ah dad aqoontaas u leh laakiin caqabada jirta ayaa waxay tahay dowladdii miyaanan rabin ma si kale ayaa wax loo wadaa cabashadii dadka naafada weli su-aasha ay isweydiinayaan waxay tahay maxay tahay sababta loo dhisi lahaa arrinta annaga laftirkeenna sida annaga noo weydiinaysiin ayaan u weydiinaa dowladda maalin walbo wasiir deeqo hay-aadii naafada qaranka maxaa ku dhacay aadan inkastoo dadku naafan yihiin oo waxaa raadinaysaan adinkoo naafa haddana dadka aad u doodaysaan in hay-adii golaha naafada adinkii dhexdiina aada hanaankii qabaliga ahaa wax lagu soo holo oo sh- shanta beel lagu saleeyo maxaa loo doorbiday
Wa- ee, waxaa loo doorbiday si a- cadaalad wax loogu sameeyo sharcigii oo hay-addii lagu dhisi lahaa oo lasoo saarayna waa ayagaaba kusoo muujiyey in waa tiro boitifaaf lagu qeybsanayo shanta beelood min qof shanta guddiga sare laga dhigaayo toban kale oo daba joogtana min labo qofood oo mid kasta la daba dhigaayo shan iyo toban qofood baa hay-addaas maamulaya ka shaqeynaya shaqaalaheedu ugu sarreeya sidii sharciga hay-adda lagu dhisayo ku qorneed marka ilaa haddeer ma hayno wixii hor istaagna ma naqaano Waan- waan gartay sharcigan muxuu ahmiyad idiin leeyahay Eh, haddii hay-addii la dhiso maxaa ku qoran oo oo xuquuqaan aad heli doontaan sharcigan sidiisaba ee, wax xuquuq badan uu dadka naafada siinaya ma jirto sharcigan waxa uu dhisayaa hay-aad hay-aadda ayaa dadka naafada wax u qaban doonta waa hay-aad miisaaniyad dawliya miisaaniyad caalamiya caalamiya iyo miisaaniyad maxaliya intaba ku shaqaynayso waxay awood u yeelan doontaa hay-aaddaas in dadka naafada ay u qorshayso mashaariic ku kacaysa malaayiin dollar taas oo loogu talagalay dhammaan gobolada soomaaliyeed inay xafiisyo ku yeelato ay u adeegto bulshooyinka naafada ee ku dhex dhibaataysan dadkaas meel walbana lagu gaaro shan iyo tobanka qofood ee hay-addan madaxda u noqon doono ay maamuli doono waxay ka kala imaan doonaan dhammaan gobolada dalka soomaaliya waxayna u adeegi doonaan dadka naafada ee ku nool gobolada iyagoo garab ka helayo miisaaniyadda dowladda iyagoo garab ka helayo deeqbixiyaasha caalamka iyagoo garab ka helayo bulshada soomaaliyeed iyagoo garab ka helayo ganacsatada soomaaliya laakiin haddii aanan hay-aadi la sameynin oy dowladdii sidii ugu dheganaato waxaa imaanayso in fursado badan ay hakadaan miisaaniyadda labada kun toban iyo sagaal oo dhan hay-addan way ka dhimatay expire ayay noqotay miisaaniyadda laba kun labaatan inay expire noqoto waxay ku xiran tahay golaha wasiirada gacantooda
anigoo bashiir xasan cabdi la yiraa oo xaasla ah lugnay go-an tahay lugna jeesay tahay naafadaa soomaaliyana ka mid a naafadaa soomaaliya see wax loogu qaban karaa
Een, bashiir waa soo dhaweynaynaa horta hore dalabkiisa iyo codsigiisa waana wuxuu xaq u leeyahay muwaadin soomaaliyeed waaye asiga oo naafo ah ayuu wuxuu noo sheegay inuu toban caruura dhalay uu koriyey afar ka mida inay jaamacad ka baxeen ay shaqo la-aan yihiin mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay dadka masiirka dalka haya iyo hay-adaha maantay horumarka dalka ka shaqeeya maalin walba waxaa fursado loo abuuraa kumaan kun oo qofood boqolaal qofood dadka naafada iyo waxa ay dhaleen waa isku xaq bashiir awoodda ka maqan waxay ku jirtaa caruurtiisa ee jaamacadaha ka soo baxay in loo shaqaaleysiiyo asiga iyo dadka lamidka ay u shaqeeyaan ayay xaq u leeyihin si ay u kaabaan nolosha qoyska naafada ah mas-uuliyaddan marka waxay toos ugu dhacaysaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada waxay toos ugu dhacaysaa hay-adaha caalamiga inay jawaab ka bixiyaan weliba sharciga caa- sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada wuxuu farayaa in dhibaatooyinkan iyo waxa lamidka oo dhan la xaliyo
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yidhahdaa xabiiba cali abuukar waxaan weydiinayaa waxaa jira haween badan oo naafo ah oo caruur lah oo haddana aysan waxba qabsan karin oo in oo u baahan in wax loo qabto haddii ay tahay caruurta in waxbarasho loo geeyo aysan awoodin inay waxbarasho geysato oo maanta u baahan caawin ama in wax loogu qabto ay u baahan tahay ama ay tahay mid ay kala tageen odaygii oo caruurta iyada ay ku dhiban tahay ama mid uu odaygii ka dhintay ay tahay caruurta iyada ay ku dhiban tahay sidee wax loogu qaban karaa iyadoo naafo ah caruurteedana ay rabtaa inay kuwo kale aysa ka hormariso ay kuwo lixdooda lixaad qabaan ay la tartansiiso iyadana aysa tabarteeda aysan awoodin sidee wax loogu qaban karaa sidee wax loogu heli karaa ayaan weydiin lahaa
waxaa nasiib wanaaga in maanta hooyo soomaaliyeed oo naafo ah ay ku haminayso in caruurteeda aysan ka harin caruurta kaleeta laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay baahida ay sheeganaysa iyo dhibaatada caqabada haysato mas-uuliyaddeeda yaa iska leh cidda iska leh ayaa laga rabaa waa hooyo soomaaliyeed oo naafo ah maantay dhashay caruur caruurteedaas inay waxbarto barbaariso horumar gaarsiiso sida hooyada kale aan naafadeen ayay ku haminaysaa mas-uuliyadda meesha ka maqan waxay tahay adeegii waxbarasho adeegii caafimaad adeegii horumareed inay hesho waana mid ka mid a qodobada ku qoran sharciga caalamiga xuquuqda dadka naafada ee ay dowladda soomaaliya saxiixday cali jamaal cabdilehda waxaa jira naafo badan ayaa wadanka muqdisho joogta dhaawacooda iyo dhimashadoona waa iska danaanayaan waxaad moodaa dadka naafada in layskaba ilaabay oo aan dadba loo haysan hadday xaquuq guud tahay iyo hadday xaquuq gaar tahayba marka waxaan loo baahan yahay oon dhihi lahaa sidee dadkaas naafada ah loo daryeelayaa xaggee xaquuqdoodii jirtaa yaa la weydiinayaa ilaahay ma ka soka yaa ka mas-uul ah
runtii mas-uuliyadda iyo walaayadda shacabka soomaaliyeed waxay saaran tahay nidaamka dooliga ee dalka ka talinaya oo ballan qaada qofka naafada iyo midka aan naafadeen isku si inay xuquuq helaan waxyaabaha ugu badan ee soo laalaabanaya ee haddeer dadka naafada ka soo baxaya waxaa ka mid a in dowladdii ay waxqabato laakiin waxqabadkaas aysa dadka naafada ka mid ahayn in waxbarasho la bixiyo adeegyo shaqo la bixiyo adeegyo horumareed ay dowladdii bixiso haddana aysan dadka naafada fursadahaas qeyb ka ahayn si marka loo haliyo su-aalahan soo noqnoqonayo mar walba waxaa loo baahan yahay in ay dowladda xaqiijiso xaquuqda aas-aasiga ee dadka naafada ay ku leeyihiin bulshada soomaaliyed oo ah labaatan bercentage boqolkiiba sida sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka nool sida dastuurka uu qabayo inaan dadka lagu kala takoorin naafanimo iyo jinsi iyo wax mid lamid ah qodob ka mid a dastuurka uu qorayo sida shuruucda kale oo dadka sida sharciga shuruucda kale oo dalka ay qabaan dowladda waxaa la rabaa inay hubiso gaaritaanka dadka naafada baahiyahooda in la xaliyo magacayga waa cumar cabdi cumar dhibaatada faraha badan ee naafada haysata oo ay hadda noogu daran tahay sharcigii madaxweynuhu hortanada ku saxeexay laba sano ka hor ilaa hadda meel oo caga dhigay aynaan hayn maxaa maxaa nalooga qancin layahay maxaa naloola tashan layahay maxaa naloola hadi layahay
cumar cabdi wuxuu ka tirsan yahay guddoonka sare ee golaha naafada qaranka waana nin toban sano ka badan howshan kusoo jiray dadkii waqti badan geliyey wuxuuna ka mid ahaa dadkii uu madaxweynaha hortiisa sharciga ku saxiixay uu la hadlay su-aasha maanta uu weydiinayna waxay tahay sharciga hortiisa uu madaxweynaha ku saxiixay halkuu ku dambeeyey meesha uu ku dambeeyey in la isweydiiyo shan qofood oo lasoo magacaabo oo la heli karo muddo afar iyo toban bilood inay ka maqan yihiin inay isweydiiyaan waa waxay xaqu leeyihin arrintaasna waxay toos mas-uuliyaddeeda u raacaysaa wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka deeqa yaasin oo ku dhaaratay oo ku faantay oo wax walba sheegtay in ay dadka naafada wax u qaban doonto waxaanu u baahannahay wasaaradda in ay sheegto in arrinta naafada ay wax ka qabanayso waktina u yeesho ama inay ku fashilantay ay wax ka qaban karin magacayga aadan xasan cali waaye waxaan ka mid ahay golaha naafada qaranka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaan weydiinaynaa sharcigii ku soddon iyo kowgii bishii decembar kun iyo laba kun iyo toban iyo sideedda madaxweynaha saxiixay ee lagu dhiibay gacanta lagu geliyey waxa ku hor istaagan ilaa haddeer aada u dhaqaajin la-dahay inaad naga qancisa ayaan kaa rabnaa haddii aadan waxba ka qaban karinoo hawshan si kale ay kugu fashilantiin aad cadaysidoo tiraahid aniga waxba waa ka qaban waayey intaasaan kaa codsanayna
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii sida gaarkaynu ugu eegeyna xaaladda dadka naafada ku nool muqdisho barnaamijka waxaa marti ku ahaa oo nagala qayb galay cabdulaahi xasan xuseen oo u oleeya arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba iyo aadan xasan cali sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay su-aal la weydiinayay qaar ka mid a dadka naafada iyo golaha naafada oo halka nala joogay aada baad umahadsantii dhammaantiin